أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa canow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastooo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah madaxweynaha shiicada iiraan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda oo nolol iyo geeri lagu laayahay kadib shil diyaaradeed oo ay ku galeen qaybo ka mid a dalkaasi wararkii ugu dembeeyey iyo hadalhaynta warbaahinta barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waraysi arrimaha ku saabsan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah dowladda siliibiyadda ah ee etoobiya oo safiir cusub u soo magacowday hargeysa iyo muuse saamiri oo arrinkaasi bogaadiyey murtadiinta farmaajo iyo shariif oo si weyn uga soo horjeestay kulankii dhowaan ku soo dhammaaday magaalada muqdisho xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafaadka ka dhex taagan siyaasiyiinta iyo hoggaanka kooxda ridada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo dowro sharciya u soo xirtay in ka badan konton wilaad oo ka howlgala deegaano hoostaga degmooyinka jamaame iyo kamsuuma mas-uuliyiin iyo martisharaf hadallo kala duwan ka jeediya ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta al aksa ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaandoonin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka عزا وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonaa madaxweynaha shiicada iiraan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ayaa nolol iyo geeri lagu laayahay kadib shil diyaaradeed oo ay ku galeen qaybo ka mid ah dalkaasi haddaba wararkii ugu dembeeyey afhayeenada kala duwan ee hadlay iyo sida warbaahinta u hadlhayso waxaan goordhoweed ka waraystay walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye alfaatix wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladda iiraan aad baad u mahadsantaha faysal maanta gelinkii dambe wadanka iiraan waxaa ka dhacay arrin faajica ku noqotay dadka wadankaasi ku dhaqan ee shiicada ah haye kadib markii mar qur ah la waayey madaxweynihii wadankaas ninka lagu magacaabo ibraahim ra'iisi iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda waxaa la yidhi madaxweynaha ayaa isagoo duulimaad maxalli ah ku safriya diyaarad helicobter ah ayaa mar qur ah la waayey warbaahinta caalamiga iyo midda maxalliga ah ayaa markii hore waxay soo qaadanaysay in diyaaraddu si lama filaan ah ay ugu degtay meel aysan u soconin laakiin markii dambe warka ayaa weynaaday oo hadda waxaaba jaan iyo cirib la la'yahay mas-uuliyiintii ugu sarreysa waddanka iiraan halkay ku maqan yihiin waa wasiirkii arrimaha dibadda iyo madaxweynihii waddankaasi maxamed marka xaggee ku wajahnayeen ka hor shilka intuusan qabsan madaxdan iiraan waxaa la leeyahay ibraahim ra'iisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo xuseen amiire cabdilaahyaan waxay ku safrayeen duulimaad maxalli ah waxayna booqanayeen gobolka lagu magacaabo azarbijaan oo bariga iiraan dhaca kaabigana ku hayaa xuduudda wadanka azarbijaan gobolkaas ayay ku sugnaayeen diyaarad helicobtera ay wateen waa la waayey goordhow wakaaladda wararka u faafisa iiraan waxay sheegtay in madaxweynihii iyo wasiirka arrimaha dibadda la la'yahay iyadoona ka codsatay dadweynaha ku dhaqan wadanka iiraan inay u duceeyaan madaxda sarsare wasiirka caafimaadka iyo taliyaha ciidamada gurmudka deg deg ah labadaba waxay xaqiijiyeen in la la'yahay madaxweynaha wadanka laakiin mas-uul sare oo ka tirsan dowladda shiicada iiraan oo goordhow la hadlay wakaaladaha wararka wuxuu xaqiijiyey in wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynihii wadankaas ibraahim ra'iisi xaaladoodu ay halis tahay isagoo adeegsaday lafdiga khatar oo ula jeeday in diyaaraddu ila dhacday oo ay dhaawacan yihiin warar kale oo iyana mucaaradku ay faafinayaan waxayba leeyihiin hogaamiyaashii ugu sarreeya wadanka waa ay geeriyoodeen in ka badan afartan ka mid ah kooxaha falcelinta degdega ah oo adeegsanaya diyaaradaha droniska loo yaqaano ayaa u jihaysta baa layiri goobta shilku ka dhacay muxaafadada azerbaijanta bari ayaa la sheegay in durbadiiba ay dul hayhaamayaan diyaarado fara badan oo dowladda shiicada iiraan ay leedahay afhayeenka u hadlay xukuumadda tahraan isna wuxuu xaqiijiyey in xaalad walaaca ah ay ka jirto dhammaanba ay camimtay gobolada wadanka iiraan dadkuna ay la yaaban yihiin waxa dhacay laakiin ilaa hadda faysalow faahfaahin dheeri ah in la bixiyo ayaa la diidan yahay ma weerar ayaa lagu qaaday madaxweynaha shiicada iiraan mase diyaaradda ayaa la qalibantay haddii aan u raacno wakaaladda wararka nasiim ee afka xukuumadda shiicada iiraan ku hadasha waxay leedahay diyaaraddu waxay ku dhacday dhul buuraley ah cimilada oo xun awgood laakiin mugdi badan ayaa ku jira faysalow siday wax u dhaceen mana la biciisan kara baa layiri in weerar uu halkaasi ka dhacay sababo la xiriira xiisadda ka jirta mandiqada bariga dhexe iyo iiraan oo bilihii lasoo dhaafay gelaysa isku dhacyo military oo mandiqada ah waa mahadsan tahay maxamed gabagabadii shilkan ay galeen madaxda ugu sareysa ee dowladda shiicada iiraan sidee looga dareemayaa gudaha wadankaasi faysal waa mahadsan tahay xaruntii xaalad walaac ah ayaa camimtay guud ahaanba gudaha wadanka iiraan afhayeenadii xukuumadda ayaa kala hadlaya warbaahinta afka shiicada ku hadashana waxay deynayaan khudbadihii uu jeedin jiray ibraahim ra-iisi taasoo dad badan u fasirteen in uu geeriyooday oo mar hore u baktiyey madaxweynaha mareykanka jo biden oo goordhow hadlayna wuxuu sheegay in si dhow ula socdo xaaladda madaxweynaha iiraan kadib markii diyaarad helicopter ah ay la dhacday kooxaha mucaaradka ee gudaha wadankaas kooxaha mucaaradka dibadjoog ahna goor hore ayayba sii sheegeen in ibraahim ra-iisi uu geeriyooday laakiin ilaa iyo hadda xukuumadda iiraan si rasmi ah uma sheegayso xaaladda uu ku sugan yahay ibraahim ra-iisi mar wakaaladaha wararka waxay leeyihiin xaalad khatar ayuu ku sugan yahay laakiin wasiirka warfaafinta oo goordhow isna hadlay wuxuu sheegay in masiirka kamadambeysta ah ee mas-uuliyiinta maqan ay u deynayaan kooxaha gurmudka degdega uu sheegay in dhowr jiho ay kaga baxeen mandiqada lagu laayahay diyaaradda madaxweynaha iiraan ibraahim ra-iisi faysalow waxaa xusid mudan in xaaladan ay kusoo aadayso waqti marxalad adag ay marayso dowladda shiicada iiraan cunuqabateymo dheeraad ah la saaray islamarkaasna ay ku fashilan tahay awoodaheedii mandiqada gaar ahaan suuriya iyo ciraaq oo bilihii lasoo dhaafay hogaamiyaal sarsare duqeymaha xagga cirka oo yahuuddu geysatay looga dilay aad ayuu u mahadsan yahay maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa wixii ka soo kordha wararkayaga iyo barnaamijteenna kale ee soo socota ayaad si faahfaahsan uga bogan doontaan insha allah waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad nagala socotaanna waa raadiyaha andalus markanna dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya ayaa safiir cusub u soo magacowday hargeysa xubintaas iyo sidoo kale murtadiinta farmaajo iyo shariif oo si weyn uga soo horjeystay kulankii dhowaan ku soo dhammaaday magaalada muqdisho iyo qodobo kale waxaanu ku eegaynaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu faafiyey xogta howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho kaasi oo lala egtay gaari qooqan ah oo uu la socday jenaraal xasan jaamici oo ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka riddada murtadkan ayaa dhaawac culus uu ka soo gaaray qaraxaasi waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhintay saddex ka mid ah ilaaladiisa halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo askartii ilaalinaysay ka mid a waxaa sidoo kale burbur xoogan uu soo gaaray gaariga qaraxa lala eegtay ee uu murtadkaasi la socday mujrimkan ashahadala dirarka ah ayaa mujaahidiinta dhowr jeer oo hore kula dagaalamay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkaasi oo sidoo kale uu ku dhibaateeyey dad muslimiin ah waxaa sidoo kale faysal oo barta lagu faafiyey xogta faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo kamiin xalay loo dhigay kolonyo murtadiin ah oo sahay u waday saldhigga baliduugle weerarka dhabagalka ah ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay inta u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo wanlaweyn dhimashada inta la xaqiijiyey waa laba askari oo murtadiin ah halka uu ku dhaawacmay hal askari oo murtada waxay sidoo kale mujaahidiintu weerarkaasi jidgalka ku gubeen hal gaari oo nooca raaxada ah konteynar ka kooban qol iyo masquul ayay goobta uu kamiinku ka dhacay kaga carareen maleeshiyadii murtadiinta haddii aan halkaasi kaga gudubno barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegram-ka markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda xabashida oo safiir u soo magacooday hargeysa iyo muuse biixi oo bogaadiyey xukuumadda fadhigeedu yahay adis ababa ayaa qunsulkii u fadhiyey somalilan u dallacsiiyey safiir buuxa adis ababa ayaa magacooday ilaa labaatan iyo dhowr xubnood oo safiiro ah sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi daliil kedir oo ah wakiilka etoobiya u fadhiya somalilan waxaa loo dallacsiiyey fuul ambasador taasi oo ka dhigan in etoobiya ay u aqoonsatay somalilan dalla siman xukuumadda dabadhilifka ah ee muqdisho ayaan weli ka hadlin wareegtadan ka soo baxday wasaaradda dibadda etoobiya arbacadii lasoo dhaafay muuse biixi cabdi oo shalay khudbad ka jeedinayay siddeed iyo tobanka mey ayaa dowladda etoobiya uga mahad celiyey tallaabada ay safiir buuxa uga dhigtay qunsulkeedii magaalada hargeysa maamulka somalilan ayaa waxa uu sanadkan bilowgiisii etoobiya la seexday heshiis kaasi oo qayb ka mid ah badda soomaalida waqooyi loogu gacangelinayo abiy axmed heshiiska is-afgaradka ayaa hirgelintiisa lagu waday in uu qaato muddo hal bil ah xasan sheikh oo ah hogaanka xukuumadda muqdisho ayaa arrinkan ganafka ku dhuftay wuxuuna sameeyey galaangal badan oo lagu hakinayo heshiiska somalilan iyo etoobiya diidmada xasan gurguurte ee heshiiskii dhex maray abiy axmed iyo muuse biixi ayaa loo arkaa mid afka baarkiisa ah maadaama kumanaan ciidamo etoobiyaan ah ay soomaaliya ku joogaan rabitaankiisa uuna u arko kuwa ka ilaalinaya shabaabulmujaahidiin faysalow haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanayaa mareegta rediyow alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa askar ka tirsan murtasaqada xisaamul amni oo lagu dilay weerar ka dhacay yemen mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa fuliyey weerar ka dhan ah maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni ee ay soo tababaratay dowladda imaaraadka carabta weerarkan oo qarax ahaa ayaa dhaliyey khasaare naf iyo maalba leh oo soo gaaray maleeshiyaadka calooshad u shaqaystayaasha ah sida lagu sheegay war ka soo baxay mujaahidiinta ansaaru shariica qaraxan ayaa waxaa lala beegsaday gaari cabdibile ah oo ay wateen maleeshiyaadka xisaamul amni kaasi oo ku socdaalayay mandiqada mudya ee gobolka abyan gaariga ay wateen maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni ayaa gebi ahaanba burburay waxaana ku dhintay ugu yaraan saddex ka mid ah ciidanka daacadda u ah imaaraadka carabta howlgalkan ayaa qayb ka ah camaliyaadka sihaamul xaq ee ay mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab kaga hortagayaan xamlada ay soo qaadeen murtasaqadan iyo ciidamada xukuumadda yemen taasi oo ay ka dhaxleen jab xoogan faysalow haddii aan inahaasi kaga gudubno mareegta radio alfurqaan markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa farmaajo iyo shariif oo ka soo horjeestay shirkii muqdisho ka dhacay madaxdii hore ee kooxda riddada soomaaliya murtad maxamed cabdulaahi farmaajo iyo murtad shariif sheekh axmed ayaa si adag uga soo horjeestay warmurtiyeed ka soo baxay shirkii muqdisho uga socday xasan gurguurte iyo afar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada riddada shariif murtad ayaa qoraal rasmi ah oo uu soo saaray kaga soo horjeestay qodobada ka soo baxay shirka muqdisho ku soo dhammaaday isaga oo si gaar ah eedeyn culus ugu jeediyey madaxa kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud wuxuu gurguurta ku eedeeyey in uu ku howlan yahay in talada hoggaanka riddada uu isagu isku koobo taasi oo uu tilmaamay in uu ugu gogol xaarayo muddo kororsi iyo doorashada soo socota in uu keligiisa maamulo sidoo kalena uu faragelin ku hayo arrimaha maamul goboleedyada si gaar ahna arrimaha doorashooyinka shariif murtad ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay in aysan dalka ka dhici karin doorasho uu murtad xasan sheekh keligiis ka soo shaqeeyey kana soo bixi doonin natiijo la isku raacsan yahay waa sida uu hadalka u dhigay dhankiisa murtad farmaajo ayaa kasoo horjeestay shirka muqdisho ugu soo gabagaboobay madaxda kooxda riddada iyo kuwa maamul goboleedyada qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in qodobada ka soo baxay shirka u dhexeeyey madaxdaasi ay hurinayaan xiisadda siyaasadeed waxaa nasiib darro ah in weli hoggaanka dalku sii wado qorshayaal gurican oo ka tarjumaya danahooda gaarka ah kuwaas oo uga sii daraya xiisadda siyaasadeed ee dalka wiiqayana dowladnimada iyo sharciyadda hay-adaha dowladda ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah qoraalka ka soo baxay farmaajo wuxuu farmaajo sidoo kale walaac ka muujiyey maqnaanshaha murtad siciid cabdulaahi deni ee kulamada waxay ugu yeeraan golaha wadatashiga qaran isaga oo sheegay in taasi ay muujinayso kalsooni darro ka taagan golahaasi dhexdiisa murtad siciid cabdulaahi deni ayaa si adag uga soo horjeestay qodobada ka soo baxay shirka muqdisho ugu soo gabagaboobay madaxda kooxda riddada iyo afarta madax goboleed ee ashaadala diriirka ah faysalow haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta mareegta calamada markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada mid ka mid ah warbixinada ay daabacday wakaaladda shahaada waxay ka hadlaysaa faysalow waxa uu ku salaysan yahay safarka madaxweynaha kenya uu doonayo in uu ku tago dalka maraykanka william ruuto ayaa lagu wadaa in uu joe baidan kala hadlo arrimo badan oo ku qotoma masaalixda xukuumadaha nairobi iyo washington kenya ayaa sidoo kale faysalow waxay doonaysaa in maraykanka ay taageero kaga hesho ciidamada ay doonayso inay u dirto dalka haiti arrimo badan oo quseeya geeska afrika ayaa sidoo kale lagu wadaa in labadan madaxweyne ay ka wada hadlaan sida xaaladda kongo iyo sidoo kale dagaalada ka socda etoobiya maadaama ay washington xukuumadda nairobi hadda u aragto saaxiibkeeda ugu wanaagsan ee gobolka kadib khilaafaadkii etoobiya iyo maraykanka soo kala dhex galay inahaas ayaan kaga gudbinaa warbixinta mareegta wakaaladda wararka ee shahaada aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir intaadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal hadalhaynta ugu weyn ee dunida caawa ka taagan waa diyaarad uu la socday madaxweynaha waddanka iiraan shiiciga lagu magacaabo ibraahim ra'iisi iyo qaar ka mid ah wasiiradiisa oo xaaladoodu hubanti la-aan tahay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dhacdadan shilka ah waxayna warbaahinta iiraan sheegaysaa in diyaaraddu ay degtay kadib markii ay cilado la soo gudboonaatay warar kale ayaa sheegaya in diyaaraddu ay dhacday laakiin ilaa iyo hadda meelna laguma sheego madaxweynaha iiraan halka uu ku dambeeyo masiirkiisa faysalow waxaa diyaaradda ninkan madaxweynaha ka ah waddanka iiraan la saarnaa xubno uu ka mid yahay wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo saraakiil kale oo ka tirsan xukuumadda teheraan ninkan ayaa faysalow waxa uu kasoo laabtay xuduudda u dhexeysa azerbaijaan iyo iiraan halkaas oo uu munaasabad kaga qayb galay qeybaha kala duwan ee ciidanka iiraan iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka ayaa ku howlan baadigoobka madaxweynahooda xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka faysal mahad iyo qeybaha kale ee barnaamijka faafareebka wararka aad ayuu u mahadsan yahay maahir ayuu kaasi ahaa waa tahay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan sidoo kale ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaan taalaqsa ismaaciil salaad ayaa noo soo koobaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo wuxuushnimo ah waxay ka geysteen qaybo badan oo ka mid ah magaalada khaza halkaasi oo dad fara badani ay ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa siddeed xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya toddobaatan ruux oo filistiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo toban kale dadka shahiiday iyo kuwa dhaawacmay waxaa maanta u badnaa carruur iyo haween oo diyaaradaha yahuuddu si arxandarro ah ay u laayeen dadkaasi goobaha yahuuddu ay maanta duqaymaha iyo xasuuqyadu ay ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda rafax xerada qaxootiga ee jabaaliya iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee annusayraad ee ku taalla magaalada khazaa xasuuqa ugu daran yuhuuddu waxay maanta ka geysteen xerada qaxootiga ee jabaaliya halkaasi oo dad fara badan oo shacaba ay ku laayeen oo ay ka mid ahaayeen carruur warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen dadka shuhadada iyo dhaawaca oo laga soo saarayo burburka dhismayaasha ay yuhuuddu duqayeen maanta ee ku yaalla jabaaliya sidoo kale yuhuuddu xasuuqyo ayay ka geysteen mandiqadda rafax halkaasoo dad shacab ay ku laayeen sida warbaahintu maanta ay baahiyeen muuqaallo arrinkaa ku aadan waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aanu eegno tirakoobkii ugu dembeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tanii markii uu bilowday tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka maraysa shan iyo soddon kun afar boqol lix iyo konton ruux inay shahiideen dadkaasi intooda badan waa carruur sida waaxda caafimaadku ay sheegtay dhaawacu wuxuu iminka marayaa sagaal iyo toddobaatan kun afar boqol lix iyo toddobaatan ruux inay dhaawacmeen bal markaan aan eegno halkii ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin waxa ay sheegeen in maanta weeraro ay ku qaadeen ciidamo yuhuud ah oo ku sugnaa bariga magaalada rafax ee koonfurta jiidda khaza muqaawamadu waxay sheegeen inay beegsadeen gaadiid ay la socdeen ciidanka yuhuudda sidoo kale xoogaga waxaiska caabinta reer falastiin waxa ay sheegeen inay weerar ku qaadeen guri ay degnaayeen ciidamo yuhuud ah oo ku yaalla xaafadda loo yaqaana xayi tanuura ee bariga magaalada rafax muqaawamadu waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen lix askari oo yuhuuda tiraintaa ka badanna ay ku dhaawaceen waxay sidoo kale xoogaga waxaiska caabinta reer falastiin sheegeen in weeraro kale oo ka dhacay hareeraha rafax ay ku dileen laba askari oo yuhuuda dhinaca kale muqaawamada reer falastiin waxay soo bandhigeen howlgal qanaas ah oo ay ku tooganayaan askar ka tirsan ciidanka yuhuudda kuwaasi oo ku sugnaa saldhigga lagu magacaabo nadsaarim ee dhacda koonfurta xaafadda lagu magacaabo tallahawa ee magaalada khaza بمشي بمشي يا اخو واقفين اثنين جاي يمين النخله بسم الله خذ راحتك الثلاثه يلا بسم الله وفق على الله والله قتلوا بسم الله وفق على الله والله قتلوا والله قتلوا
waa hagaag dhegaystayaal xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa nagaynta aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa markanna wilaayada jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowro sharciga u soo gebagabaysay wulaadda deegaanada hoostaga degmooyinka kamsuuma iyo jamaame mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo waxgarad ayaana ka qayb galay munaasabadii dowradaasi lagu soo xirayey dowradan oo loogu magacdaray ashahiid biidnillaah sabriye cumar cabdulle oo ahaa waaligii deegaanka koban ee wilaayada jubbada hoose waxaa loo qabtay in ka badan konton ka mid a wulaadda deegaanada hoostaga degmooyin kamsuuma iyo jamaame dowradan waxay socotay muddo toban maalin ah ugu horeyn waxaa kelimaad u badnaa dardaaran madasha ka jeediyey sheekh maxamed axmed balli iyo sidoo kale sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal kulankan qiimiga badan ee loo caqiday maamulka ama wulaadda ama madaxda tuulooyin aad u fara badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maamulkeeda u dhiibay muddana ay dowlo ku- aad ku jirteen ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr badanna alla idinka siiyey waxaan leenahay idinka iyo raggii maamulka ahaa jubbada hoose iyo wulaaddeedii iyo madaxdeedii intaba allah idin barakeeyo walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala waxa uu idiin dhiibay mas-uuliyad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idin amray in waxa weeye idinku inaad maamulkiinna aad gudataan oo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka aad maamulaysaan aad uga cabsataan waxaa kaloo ilaahay u amray dadka aad maamulaysaan laftigoodu idinka idan idin ateecaan oo ay idinka warkiinna qaataan oo ay idinka idin wanaajiyaan idinkana mas-uuliyad baa laydin saaray ayagana mas-uuliyad baa la saaray saasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa atiicu llaha war rabbiga idin khalqay ateeca uma rasuulkiisana ateeca wa ululmri minkum kuwa madax- madaxda la idinka dhigay ee amarka la idinku dhiibay ee taladana ateeca sida idinka laydiin adeecayo ayaa idinka laftigiinnana xaq laydinku leeyahay inaad wanaajisaan inaad u turtaan inaad u madax salaxdaan inaydnan caayin inaydnan hujuumin inaydnan xumayn inaydnan indhaha u kala gedin inaydnan u xoog sheegan sidaasaa idinkana xaqa laydinka rabaa walaalayaal waa mas-uuliyad ah, waad arkaysaan gadaal waxaa ku yaalla kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiidkii nebiga sala allahu calayhi waaali wasalam mid kasta waa ilaaliye waxa uu ilaaliye ka yahay waxa macnaha loo diray dadkii xadiidka waxaa ugu horeeya alimaamu raacin ah, imaamku iyo mas-uulku waa ilaaliye hadduu tuulo yahay iyo hadduu madaxa u sarreeyan yahay intuba waxa weeye waa weeye waa imaam weeyaan waa mas-uul weeyaan waa laga ama talo qaadanaya asaguna mas-uuliyadda waa inuu garto kuwa ayaga la maamulayana mas-uuliyadda waa inay gartaan masalada ayadaa waa masalo muhim in lagu baraarugo walaalayaal waxyaabaha mas-uuliyadda ka mida walaalayaal maxaa ka mid ah inay ruuxu uu daacadnimo ku shaqeeyo ah, daacad iyo lilaahi camalka inuu ugu shaqeeyo walaalayaal ninka hadda halkaa magaciisa loogu yaallo sabri waad garanaysaan waa wuxuu ahaa hogaamiye waxa uu ku baxay camalka islaamka ayuu ku shahiiday nin kastoo idinka idinka mida kontameeyadiinnaas markaad ikhlaas u shaqaysaan oo alla dartii aad u shaqaysaan magaciisa derbigaana lagu soo dhejinayaa oo la leeyahay hebel maxaa yeelay sabri maanta waraaqdan meesha ku dheggan lama socdo la- oo lama oga laakiin macnaa biniyatihi wa ikhlaasihi wa juhdihi dadaalkiisii ayaa wuxuu midho dhalay inay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka qabuul ilaahay uu siiyo walaalayaal waxyaabaha ka mida mas-uuliyadda waxaa ka mid ah dacwada inaad gudatid oo jidadka istaagtid oo dadka khayrka u sheegtid ya udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan tuuladaas inay tuulooyinka ka socnaato jalbaabkeeda jihaadkeeda inaad dadka gala tiraadid wiilasha baxa haweenka caagaga tola buskudka duba alle ka cabsada adiga inay kugu soo dabafaylaan wajazaakum allahu khayran
haddii mu'min mu'min uu soo booqdo dhexdooda dembi dhaaf baa ka dhasha dhagax baabad aragteen haddii dhagax intay aad gacanta midigtaa ku qabato dhagax kalena gacanta bidixda ku qabato aad xoog isugu dhufta dhexdooda iftiin baa ka dhasha mu'min ilaahay dartii u socda mu'min kaloo ilaahay dartii u socda marka ilaahay dartiisu soo booqdaanna waxaa ka dhalanaya dembi dhaaf baa ka dhalan ikhwaanii waxaan ku faanaynaa naxnu lmu'minuun baan leenahay annagaa mu'miniin ah annagaa ilaahay dooranay jalla wacalaa annagaa rasuul alla dooranay sala allahu calayhi wasalam annagaa dooranay tadbiiqu sharci illaahi subxaana wa tacaala fii ardi illaahi wa calaa cibaadiillah sharcigaa la inaan dabaqno naftanada ka bilowno dhulka ilaahay aan ku dabaqno addoommaha ilaahay aan ku dabaqno deetana bacda daalika ilaahay aan faraha uga qaadno wax alliyaalo wuxuu doono nafteenna ha ku sameey dhammaantiin furin baad ku jirtaan ikhwaani waxaad la mid tihiin ragga furimaha jooga ee qoriga haysta ee jabhadaha ah iyo idinku isku mid baa tihiin waad aragtaan maanta shicaarka la siiyey dowladda aad ku jirtaan waa waali waaliya wulaadiinna ka mida oo ilaahay dartii u shahiiday subxaana wa tacaala meel kasta waxaad ku arkaysaa suldaan shahiiday oo dowlad loogu magacdarayo waali shahiiday oo dowlad loogu magacdarhayo taasi maxay ku tusinaysaa ummaddan meesha joogta iimaan bay isugu yimaadeen ilaahay bay doorteen rasuulkiisay doorteen kitaabka alle ku dhaqankiisay doorteen wax allaala wixii intaa ka dhashay ee tabciyaadhaydna fahayin layin bay agtooda ka noqotay axbaabiya alkiraam iimaankaa isaga ah allah subxaana wa tacaala waa iimaan aan haba yaraatee aan iimaanka rumaysan haybiyaadka alle soo dejiyey subxana wa taala aladiina yuminuuna bilghaybi waa kuwa waxa inaga maqan rumaysan allah baan rumaysannahay maynan arag jalla wacala nebi moxamed baan rumaysannahay maynan arag sala allahu calayhi waaalih wasalam munkar iyo nakiir qabrigi inay kugu imanayaan baad rumaysantahay maadan arkin jidkas qiyaamaad rumaysan tahay maadan arkin waxaad rumaysan tahay xisaab iyo miisaan maadan arkin waxaad rumaysan tahay xawdka rasuulka sala allahu calay wasalam maadan arkin waxaad rumaysan tahay jidka siraad maadan arkin waxaad rumaysan tahay janno iyo naar baad rumaysan tahay aladiina yu'minuuna bilghaybi iimaankaa wax shakihi kuma jiro wax irtiyaabii kuma jiro inama almu'minu aladiina aamanuu billahi warasuulih uma lam yartaabuu wajahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili illah ulaa'ika hum saadiquun waa dadkaa iimaanka laga helay ee rumaysan allah subxana wa taala iimaankooda wax shakii ku jirin iimaankeenna shirkiyaad kuma jiro wamaa yu'minu akaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun wax sharkii kuma jiro ilaahay keligii baan waxidaynaa jalla wacala waxa la yaala wixii ilaahay lala wadaajinaya ee macbuudaada ee dad la weynaynaya iyo makhluuqaad ilaahay sokadii la weynaynaya dhammaan gadaal baan ka tuurnay walaalahannagii naga horreeyee safarka nooga hormaray kuwa u bishaareeyeen allah ha naga dhigo ilaahay beledkan aan joogna ilaahay aamin ha nooga dhigo biyihii fataadaha allah naga qabto beeraha allaha noo soo bixiyo xoolaha allaha noo barakeeyo hooyooyinka allaha noo barakeeyo cudurada dhexdeena ku jira ilahay gaalaha u raro walaalnimo isjacayl allah hana siiyo waakhiru dacwaana alxamdulilah rabbi العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت markana codka aad maqli doontaan waa suldaan cabdiraxmaan suldaanka beelaha jareerweyne alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ee xarakatu shabaab almujaahidiin gacangna macnaha gaaladii ay la dagaaloyta gacangna dadka macnaha muslimiinta ah masaalixdiyo macnaha danidho guud iyo mid gaar ahaaneed iyo macnaha garab taaginta haddii naga to gargaar haddii naga to macna garab istaag haddii naga dalaahayda waxbarashada walaadanka dhammaantay meeshan dowrada ee qeybaha macnaa iyo kamid ee macnaa xarakatu shabaab almujaahidiin juhdigii bihiyoyta dadka sidii linka dhis lahaay macnaa diintiyo on barad lahaayeen marka xarakatu shabaab almujaahidiin aadaan ka mahadsanta arrintaas ee ay kale meelan ka mahadnagee walaayada jubbada hoose gaar ahaan sheekh axmed abu yuunis iyo makaatibtis iyadaan ka mahadnage ay kala mahadnagee macallimiintii dowrada bihiyaaya juhdigii isan bihiidan macallimiinta iyo macnaha culeysyadii iyo dulqaadkii iyo macnaha habeen dhafarkii ee kulli macnaa isnina ka mahadsantaha insha allah macallimiinta mahadnaga haddii aan hega ka dhaafo ducaad iyo tangmaanta mayn lafabay marka cilmigii beryahan isan hambaartan oo juhdigii lisinlisinka bihii iyo fikirkii markii isan macnaa xaafado isan dib nkanaga tan in macnaha gurigi kiiga ka bilowto daraskii bulshadii weynaad oo aad mas-uulka ka ahayta in gudubto macna isbeddel la helo intii dowrada halaayo nkasabani ilaa iyo hadda isbeddela la dareemoy macnaa in la dhaho ilaan juhdi la bihi qarasha la bihi maskaxya la bihi muruqya la bihi sooma ina miri dhala la rabo marka may kala ashucuuru bilmas-uuliya mas-uulatan ina mas-uuliyada macnaa la dareemo la dareen iyo lan bahayn in la haato macnaha haddii ada oo nin amiir dhan oo tuula oo mas-uulka eedaata shacayrkaa rabayta kullukum raa'in wa kullukum mas-uulu an raciyati qofka ada raaci lkiin ka dhiga maylkiin ka bahayin u dhimrin dadka macnaa si oo dabeecad wanaagsan ila dhaga macnaa si tartiib ila hadal in naxariiso marka insha allahu tariib naxariistaas iyo macnaha maylan baahan yahay inahaas in laka dadaalo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu ugu dambaynna waxaa dowladda soo xiray sheekh axmed abuu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoo si aada ula dardaarmay raggii wuulaadda ahaa ee dowladda ka faa'iidaystay بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكله ومكان كان خير كبدن وكل ميي الله سيان أمهد علينا جل جلاله وهكذا أمهد علينا culummada rabbaaniyiinta ah oo xafladdan nagula soo qayb galeen iyo nuqabada ama salaadiinta ayagana waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran intaas kadib walaalayaal dowladan maalmaha noo socotay magaceeda waxaad dareemaysaan ashahiid macalin sabri cumar baa loogu magadaray si aanu rajaynayno ilaahay subxaana wa taala in ka aqbalo shahaadadiis walaalkaas waxaan u doorannay waaliga tuulida kaban buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisbaa duqeeyeen sidaas baa ku shahiiday waxaan markaan rajaynaynaa inaan noo noqdo guduw noo noqdo inaan ku dayno walaalkaas oo shahiiday una ahaa waali tuule waxaa markaan loo baahan yahay qof kasta in aan waddadii isaga maray oo aan raacno annagoo ku taagan dhabta iyo xagga annagoo ku taagan ilaahay subxaana wa taala aan la kulunno baa la doonaya walaalayaal shicaarkeeda markii hoos u degno waxaa ku saabsanayday kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyatihi qof kasta waa mas-uul waxaana la weydii doonaa mas-uuliyadda saaran maalinta qiyaama allah baa weydii doon wax kasta waxaa u daran ricaayada allah subxaana wa tacaala ama riqaabada allah subxaana wa tacaala baa ka daran madda adduunka madad bani'aadanka waxaa ka daran ta allah subxaana wa tacaala waxaan markaan leenahay qof kasta meeshii aad joogto oo aliga aad ka tahay inaad gudato mas-uuliyaddaad ku saaranayday waxaa kale gaar ahaan dardaarmaynaa walaalayaal in dareegno qof kasta ashucuur bilmas-uuliya qof kasta waxaa saaran mas-uuliyad baa saaran xil baa saaran waxaa la doonayaa xilka aad ku saaran inaad ammaanadiis gudato inaad ammaanadiis aad gudato baa la doonayaa waxaa kala dardaarmaynaa walaalayaal attaraaxum ummadda aan mas-uulka u nahay gaar ahaan idinka aad mas-uul ku tihiin aad ku dhex jirtaan inaad u naxariistaan taraaxum iyo naxariis baan idinka doonayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam suurat lfatx bada acuudu billahi min ashaytaan arajiim muxamadun rasuulu llah waaladiina macahu ashidaa cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukaca sujadan yabtaguuna fadlan min allah waxaa markan loo baahan yahay inaan ku dayno nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiis iyo qaabkii samayna aan samayno baa loo baahan yahay ummaddana aan u naxariisno aan ku noqonin dad ummadda ku ad adag aan noqonin baa loo baahan yahay waxaa kale walaa dardaaramaynaa addacwatu ila allah ummadda inaan gaarsiino dacwo iyo diin aan gaarsiino way maalmahaan aad akhriisanayseen aad baranayseen oo khayrka badana oo halkan aad ka soo jeediseen oo aad bandhagga aad ku samayseen waxaa loo baahan yahay inaad la fadhiisinin inaad gudbiisaan baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dadkan aad gaarsiisaan baa loo baahan yahay walaalayaal ummadda markaan inaan gaarsino dacwo diin baa loo baahan yahay waxaa kala dardaarmayna walaalayaal ummadda inaan ka sahno caqiidada saxiiga alcaqiidatu saxiixa ummadda uman caqiidada laga saxo ummadda waxaa loo baahan yahay in caqiidada oo faasidka ah aan ka dhigno oo aan gelino caqiidada saxiiga aan gelino ku beerno baa loo baahan yahay walaalayaal waxaa kala dardaarmayna walaalayaal inaan ka fogaano dulmiga inaan ka fogaano ummadda inaan dulmno ummadda aan dhibaato ku samayno inaan iska ilaalino adulmu dulumaat yowma alqiyaama dulmiga waa dulumaad maalinta qiyaam markan waxaa loo baahan yahay qof kasta adoo naftaada ka bilaabayo inaad iska ilaaliso ummadda inaan baabi'ino waa dulmiga aan samaynayno wax adduunkan u rogmamo oo u baabao waa dulma marka inaan iska ilaalino gaar ahaan waxaa idin dardaaramayaa maadaama aad tihiin walaada tuulinka aad tihiin inaad iska ilaalisaan dulma iska ilaalisaan ilaahayna raalli kuma ah annagana raalli kuma nihin waa markan loo bahan yahy qofkaas ina iska ilaaliyo dulmiga la samayn jazakum allahu khayran waxaa kale walaa dardaarmaynaa cadaalad inaan samayno cadaalad baa loo baahan yahay inaan cadaalad aan samayno nabilaahi daawuud yaa daawuud inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaqi waxaa markan loo bahan yahy walaalayaal in cadaaladda aan ku dadaalno cadaaladda aan ku dadaalno cadliga baa adduunka ku hegaaga cadlila'aan adduunka waa ku dumaya marka waxaa loo baahan yahay inaan dadaalno cadliga aan samayno jazaakum allahu khayran wa khaasatan waxaan gaar ahaan u dardaarmayaa camalka maanta aan wadno oo jihaadiga ah oo aan ku jirno oo codowga aan la xisaabtamayno waxaa loo baahan yahay in laga qayb qaato waxaa loo baahan yahay in juhdi lagu bixiyo waxaa loo baahan yahay in camalkan dadkii ku shaqay lahay la soo saaro camalkan dadaa u baahan yahay sooma camalka dad baa u baahan yahay camalka waxaa ku socdaa dadaa ku socda waxaa loo baahan inaad shaqaysaan dad soo saartaan qof kasta markaan ku dadaalo sacaddaan laga bilaabo dadkii camalkan ku shaqay lahay soo saartaan baa loo baahan yahay jazaakum allahu khayran maalmahan duruusta iyo khayrka noo soo socday halkaan baa ku gebagaysanaynaa wasala allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaystigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام